haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa horumarinta kubadda cagta soomaaliya waxaa marti igu ah guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya cali cabdi maxamed cali shiine guddoomiye cali shiine kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha maadsantanuur bal marka hore faahfaahin inaga sii heerka ay hadda taagan tahay kubadda cagta soomaaliya
waxaan waxaan ku tilmaami karnaa inay inuu heer sare yahay sababtuna waxay tahay waxaad arkaysay shan iyo tobanka oktoobar waxaan ku guuleysanay koobkii bariga bartamaha afrika sakafa under seventeen waxaa kaloo u gudubnay ciyaaraha sida reebka koobka africa talowo ciyaara algeris laba kun labaatan saddex haddii la yara abril marka kubadda cagta hadda waxay waa markii ugu sarreysay maraysaa
waayahay marka dad badan ayaanan ka warqabin sida xulka kubadda cagta ee soomaaliya ee dhalinyarada ah toddobiyo toban jirada ama da-da ka hooseysa ay heerkan kusoo gaareen marka haddii aad faahfaahin ka bixiso diyaar garowgii iyo diyaarintii ciyaartooydaas
waa mahadsan tahay nuur bakhaari ciyaartooydan muddo shan bilooda la tababarayay waxaa tababaraya macalin layidhaha nuur amiin oo kamid ah ciyaartooyda hore soomaaliya ee macalimiinta hadda jirta qorshe aan loo dejiyey oo muddo shan bilooda uu tababarayay sidaas ayay waxay ku yimaadeen ku tageen tartanka waadna arkaysa siday u ciyaareeyeen iyo heelkay isla gaareen
waayahay marka maxay kaga duwanaayeen maxay tahay waxyaabihii u suurageliyey inay guushaasi maaragtay gaaraan waxaan ognahay in horey xulalkii kob iyo labaatan jirada ama kuwa ka waaweynba aysan horey u gaarin waa mahadsantaa nuur guul waa marka ugu horeysa guul guusha waxaa ka horeeya qorshe iyo balaan ka hor la dejiyo marka qorshe iyo balaan loo dejiyey ayay ku gaareen heerkaas qoobkana ku qaadeen
waayahay marka guusha ay soo hooyeen ciyaartooyda xulka qaranka soomaaliya ee da-dooda ka hooseyso toddoba iyo toban jirada maxay uga dhigan tahay kubadda cagta soomaaliya wallahi guushaan waxay uga dhigan tahay in guulo badan oo isdaba jooga la gaari karo ummadda soomaaliyeed oo afka soomaaliya ku hadasha dhammaantoodna guushaan way soo wada dhaweeyen waadna arkaysa meesha isla gaareen marka guushu wax farxad waaye aad iyo aadan ugu farxsannahay kubadda cagtana horumar la taaban kara ayay hadda ku socotaa guddiga xiriirka kubadda cagta soomaaliya ee aad adiga madaxda ka tahay maxaa uga qorshaysan horumarinta ciyaartooydan hadda waxaan ognahay caadiyan ciyaartooyda markii ay guuleystaan oo ay da ahaana yar yihiin inay guulo kala gaari karaan haddii la garab istaago marka maxaa idin qorsho ah arrintan wallahi aniho diyaargarowgeena nuur waxaan rabnaa inaan meesha kasii wadno maadaama tartanka oo weli socdo koobka uu dhamaado kii sakaafa laakiin waxaa socdo kii afrika marka waxaa qasaba inaan diyaargaroonayo sii wadno ummadda soomaalina hadda waa u heelan tahay inay garab istaagaan dhalinyaradaas aad iyo aadan ugu faraxsannahay heerka ay gaareen iyo dadka siday usoo dhaweynaya guusha insha allah marka waxaan rajeynaynaa diyaargarowga meeshiisu ka soconaa waxaan rajeynaynaa in in cambin loo helo oo dibadda si ay macnaha u diyaargaroobaan ciyaarta dhacaysa abril haddii la yidhahdo insha allah da-dooda aad ayay u yar tahay toddoba iyo toban ayay ka yar yihiin marka rajo intee laag ayaa laga qabaa in ay soomaaliya ku matalaan ciyaaraha kale ee caalamiga ah ciyaaraha hadda afrikay matalayaan oo labaiyo toban dal ah labaiyo tobankaa dal afarta kasoo kasoo sabifiilka tabaadne walikaabay ciyaarayaan oo under seventeen ah marka waxaan rajeynaynaa inay de meelahaas gaaraan oo ay taariikh sameeyaan waxaan kaloon rabnaa in haddii ilah yidhahdo sanada soo socda ayagu labaatan jiro ciyaaraan kuwa kale oo shan iyo toban jirana hadda la diyaariyey oo iyagana tartan dhiili doona kuwaasna waxaan rabnaa inay seventeen ciyaaraan oo sidaas ay isu daba socdaan haddii ilah yidhahdo waa mahadsan tahay calishiine qadka igugu jira qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna ayaa su-aalo kusoo weydiiyey dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo assalaamu calaykum magacaygu waa qadar sugow sanaad oo jooga gobolka gede gaar ahaan degmada beled xaawa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya waxaan su-aalayaa kubadda cagta ee ciyaartooyda gobolada sidee lagu horumarin karaa su-aashaas ayaan qabaa oon weydiinayaa waa salaamintiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
khadar waa mahadsan tahay ciyaartooyda gobolada waxaa loo horumarinayaa sida ciyaartooyda dalkao dhan ay kala yihiin ciyaartooyda hadda ciyaareysayna jubbaland qaar ka mid a ayaa ku jiray weliba especially cabdixaafid wuxuu ka yimid gobolka jubbada hoose magaaliisa kismaayo wuxuu noqday ciyaartooy ugu wanaagsan tartankaas bariga bartama afrika marka qorshaha lagu horumarinayo ciyaartooyda dhammaan dalkao dhan waa isku mid waxaana rajeynaynaa inaan hoos kasoo bilowno ciyaartooyda hadii la yiraahdo waa tahay dhegeyste kale ayaa isna raba inuu su-aal ku weydiiyo asalaamu calaykum magacaygu eliyaas cumarisin waxaan joogaa magaalada mula ee dowlad deegaanka soomaaliya su-aal baan rabaa inaan weydiiyo guddoomiyaha ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya waxaan ognahay marka laga yimaado xulka toddobatunjirada oo ku guuleystay koob caalamiya markaas wixii ka horeeyey ma jiro xul kubadda cagta soomaaliya oo ka weyn toddobatunjirada oo ku guuleystay koob heer caalamiya marka laga yimaado arintaasi inay tahay nasiib maxaa loo sababeyn karaa oo ay ugu guuleysan waayeen koob heer caalamiya aad baan u salaamaya daadihiyaha iyo guddoomiyahaba
waa mahadsan tahay ma jirto waa run in koob ku guuleysteen ciyaartooy ka yar ka weyn todobiy toban jirada laakiin haddii ilah yirahdo hadda ayaan qorshaha wadnaa in aan ciyaartooyda hoos ka soo dhisno sidaasna aan ku gaarno guul hadii ilah yirahdo waan rajeynaynaa inay koobab badan qaadi doonno hadii ilah yirahdo
waa mahadsantaha calishiin waxaa nagu maqaalo ah in maaragtay ciyaartooyda da-dooda ay ka hooseyso kob iyo labaatan jirada ay ka baaqdeen tartan marka maxaa sababay maxaa ku kalifay inay tartankaasi ka baaqdaan waa mahadsantaha nima tartamada tartanka iskor fuuleen tartankan oo arasdabatiinka ah asagana kaafo ahay marka waa isku awoodi weynay waktiga maadaama uu isku wakti ahay in labada qaran ay hormar wada aadin
wararka qaar ayaa sheegayay in maaragtay taageero la-aan ay u baaqdeen oo dhanka dhaqaalaha maxaa arrintaasi ka jira walahi nuur sabab kastaa ahaatee tartankaas lagama qayb gelin waxaana rajeynaynaa tartamo badanaan soo cayaarnay almatoni oo carabaan soo cayaarnay janki iyo waxaan cayaarnay afcon haddana tartankan ayaan ciyaarayna marka waa isku awoodi weynay farsamada ayaa noo qaybsami weysay inaan meeshaas ugu tagno waayahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira magacaygu waa maxamed cabdi axmed oo kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada boosaaso waxaan kamid ahay dhalinyarada xiiseeya oo aada u taageera isboortiga waxaan rabaa inaan guddoomiyaha weydiiyo su-aal la xiriirta dhinaca isboortiga gaar ahaanna marka loo fiiriyo deegaanada soomaalida maxay tahay sababta loo saaro awoodda markii la rabo in wax laga qabto ama tababara ha noqdaan ama ciyaariyahana la qaaday ha noqdaan in magaalada muqdisho keliya awoodda la saaro oo gobolada kale ee dalka ama deegaanada kale ciyaaryahanada laga soo xuli waayo ama mudnaanta la siin waayo maxay tahay sababta keenta ama maxay tahay caqabada hortaagan ayaan rabaa inaan guddoomiyaha weydiiyo waad mahadsantiin waa mahadsan tahay in gobolada dhammaantood ay helaan matalaada xulka qaranka waa waajib xidil kubadda cagta iyo ummadda soomaalida waa saaran insha allah qorshahaasu nagu socdaa maamulgoboleeda dhammaantood waxaa laga cayaaraa kubadda cagta waxaan rabnaa inaan haddii layidhaha qorshe isku mida aan u dejinno oo horyaalada iskumar bilowdaan sida macalimiin iyo dad ciyaartooy loogu diro xulka qarankana looga meeshaas looga xulo waxaana ka sabar dhammaan dalka guud ahaan ciyaartooyda ku jirta in la helo waxa loo cayaaro horyaaladana waa in la helo ciyaartooy xulka qaranka metesha insha allahu waxaana rajeynaynaa arrintaas in ay si dhaqsaa u dhici doonto boosaaso ciyaartooy badan oo ka timid qaranka way mateleen hadda meelo gobolada dhanna dadku way sii yimaadaan laakiin inaan kasii kordhinaan rajeynaa haddii lahelo waa tahay dhegeyste kale ayaa guddoomiye calishiine isna doonaya inuu su-aal ku weydiiyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa idin salaamay v o a gaar ahaan baadiyaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nuur xasan nuur bukhaari iyo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed calishiine magacaygu waa maxamed deeq yuusuf macalin oo jooga magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabelle guddoomiyaha waxaa weydiin lahaa guddoomiye horyaalka soomaaliya ee somaali premier league waa horyaal ku eg ama ay ciyaaraan kooxaha magaalada muqdisho ka dhisan oo keliya marka guddoomiye ma laga yaabaa in horyaalka soomaaliya in la mideeyo oo gobolada kooxaha ka dhisan gobolada soomaaliyeed in lagu soo wada daro si mideysan hal meel laiskugu keeno markaas ma la dhihi karaa guddoomiye qorshihiina ma ku jirtaa in horyaalka la mideeyo oo gobolada kooxaha ka dhisan lagu soo daro intaasaan weydii laha guddoomiyaha asalaamu calaykum waa maxamed maxamed deeq qorshaha xiriir kubadda cagta hadda diyaariyay waxaa ku jira shanta maamul goboleed horyaalada ay cayaarayaan shanta kooxood oo ugu sarreysa in la isugu keeno hal meel ay ku dheelaan ciyaaraha mustaqbalka dhowna waxaan rajeynaynaa in ciyaarto dhammaan horyaalka ay wada cayaaraan gobolada dhammaantood ciddii awooddu heli karta jowhar hadday xamar imaan karto oo waktigu saamaxayo in koox ka dhisan ay timaado sidii horeba u ahaa jirtay iyo wadankaoo dhanba sidaas qorshahaas in la dejiyo ciyaaruna sidaas ay xiisa ku yeeshaan qaran xooglan la helo waa rajeynaya insha allah
gudoomiye waxaa soo hadal qaaday horyaalka soomaaliya ee magaalada muqdisho dhowaan gaadiidka ayaa ku guuleystay muddo sanado ah kadib marka horyaalka kubadda cagta soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay iyo hadda oo aan ku sugannahay oo kooxdaas ay ku guuleysatay maxaa isbedel ah oo aad maaragtay laga dareemi kara wallahi isbedel xoog laga dareemi karaa waa sanadba sanad ka dambeeya ciyaaraha aada loo fahmayaa aad iyo aadaynan xiiso badan u leeyihiin marka insha allah waxaan rajeynaynaa in aan waxau ahay horyaalka soomaaliya aada loo tayeeyo horyaalada kale ee maalgoleedana horyaaladood la tayeeyo kabacdina isugu timaado in qaran xooga laga helo halkaas ciyaarihii maamul goboleedyada ee xamaasaha lahaa ee maaragtay tviyada aan ka fiirsanaynay goorma ayay dib u bilaaban doonaan
haddii la yidhaahdo febraary laba kun labaatan saddexda rajeynayna inay dhacaan waayahay marka dhanka wasaaradda isboortiga iyo xiriirka kubadda cagta iyo guddiga olombikada xiriir noocee ayaa ka dhexey
dhammaantood wada shaqeyn boqolka boqol aa ka dhexaysa dhankii garoomada haddii aan aadno waatii la dayactiray garoonka stadium muqdisho marka horyaalka ma lagu ciyaaraa isaga waxaa lagu ciyaaraa keliya baryahan waxaa lagu ciyaaraysa muqdisho hadii la yidhahdo keligiisa lagu ciyaaraya marka dhanka ka waran gabdhaha weli ma la bilaabin miya ciyaaraha kubadda cagta ee gabdhaha soomaaliya weli weli waay weli
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya cali cabdi maxamed cali shiine wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb gala tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo